farxad bay inoo tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo gabagabadii iyo gunaanadkii xiritaankii tababarkii muddada shanta cisho ahayd idinkaga socday magaalada baydhabo taasoon isleenahay inay fursad u heleen shan iyo labaatan weriye kuwa kale ee ay suurtagalka u noqonin ee xarumaha idaacadaha joogo shaqada looga soo tagana iyaguna ay heli doonaan haddii alla idmo fursado kale ee tan ka wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo s i ama dalbile oo garatay inay mudan yihiin wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya khaasatan kuwa jooga magaalada baydhabo inay u baahan yihiin in loo helo aqoon kororsi annagoo horeyna tababaro badan usoo qabannay wariyaashan iyo hay-ado fara badanoo iyaguna sidoo kale tababaro badan usoo qabtay sidaan ognahayba wariyaasha soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ognahay inay ku shaqeeyaan duruufo aada u qallafsan oo xitaa duruuf keliya aan ahayn ee naftooda xataa loo bareero iyagoo gudbinaya wararka ummadda soomaaliyeed waxtarka u leh iyo waxyaabaha dahan ee qarsoon oo aysan bulshada arkaynin iyagoo shaqooyinkaas ku guda jiro waxaan ognahay in qaarkoodna xubnahoodii ku waayeen qaarna ay aakhira ugu hayaameen intii dhimata allah u naxariisto inta ku dhaawacantanna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ku bogsiiyo waxaa geesinimo mudan marka iyagoo dhibaatooyinka intaa le ee ku jira inay dul qaataan oy samraan oo ay gartaan dalkan in haddii qof iyo laba laga dilaayo kuwo kale ay soo baxayaan taasu laftirkeedu waa geesinimo waxay ka mid yihiin ciidamada difaaca qaranka soomaaliyeed oo ugu jira xuduudaha dalka iyo gudaha dalka cadowga ka difaacaya ay la mid yihiin wariyaashu iyaguna inay qayb ka yihiin difaaca dalkooda waxaan ognahay marka in wariyaasheenna koonfur galbeed soomaaliya aysan helin sida wariyaasha kale ee soomaaliyeed ama dowlad goboleedyadii kale ee ka unkamay geyga soomaaliya ay heleen aysan helin aanna rajaynayno ilaahay idinka innaguna inaan gaarsiino ka wasaarad ahaan meel allaaliy meeshii ay ka heli karaan aqoon isweydaarsi iyo aqoontooda in dib lagu soo kordhiyo waxaan ognahay waajibaad baa saaran wariyaasha iyaga laftooda inay iyaguna gartaan waajibaadka saaran ee uu sharciga tilmaamaya annaguna aan garanno waajibka inaga saaran dowlad ahaan inaan sugno amnigooda iyo inaan u raadinno nolol midda ay maanta haystaan ka wanaagsan hadday tahay aqoontooda iyo noloshooda intaba wariyuhu sidii horeba loo sheegay waa toorrey laba afla ah haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsadaana dalkan qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa wax weyn bay ku soo kordhin karaan haddii dabcan dee dhinaca khaldan loo loo isticmaalana waxay noqonayaan kuwo dibudhac ku keeni kara horumarka iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed farxad bay anigana ii tahay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya dabcan iyadoo la kaashanaysa wasaaradda federaalka ee dowladda federaalka soomaaliyeed ee warfaafinta iyo hay-adaha kale ee caawiya saxaafadda soomaaliya intuba waxaan diyaar u nahay in dadaalkeenna aan sii labalaabno wariyaasheennana aan gaarsiino ilaahay idinkii halka ay hiigsanayaan wariyaasha kale soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba inaan u raadinno tababar ka baxsan gudaha dalka oo dibadaha ay ku aadayaan annagoo la kaashanayna hay-adaha dabcan inaga caawiya sida dalbile iyo s s i iyo tis blas intaba haddii ilaahay qadaro farxad bay ii tahay aan ku wada samira marka waddankeenna dhowr sano u burbursanaa dowlad la-aan baa soo martay waxa burburay keliya maaha qarannimadii iyo dowladnimadii ummadda soomaaliyeed waxa burburay waxa weeye wax allaale wixii dowladnimadu ay keeni lahayd dhan baa burburay suxufiyiintuna dadka ugu nugul oo dhibaatadu ay ka soo gaartay ka mid yihiin halaagii iyo burburkii ka dhacay geyga soomaaliya aad baan idinkugu mahadcelinayaa waa bilow fiican basic fiican weeye shantii cisho tababarkii aad qaadateen waxaan aaminsanahay in in aad fahmi kartaan luqadiisa iyo dhadhanka hadalkiisa tababarkan uu muddo idin siinayo ustaas cabdinaasir asna waa u mahadcelinaya waxaa kaloon kasii codsanaynaa dalbile iyo hay-adaha kaleba in aysan intan ku ekaysiinin bilowgan fiican oy maanta bilaabeen ay garab istaagaan wariyaasha kuwa kalena ay u furaan sidoo kalena ay garab istaagaan hay-adaha warbaahinta deegaankan koonfur galbeed soomaaliya ka jira khaasatan saddexda idaacadood redio baydhaba redio koonfur galbeed iyo redio warsan oo iyaguna aan ognahay in ay dhibaatooyin badan iska haystaan dhanka qalabka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin intaba aanan siday rabaan aysan u heli karin lagana caawiyo sidii loogu heli lahaa haddii ilaahay qadaro f myo kale oo warlaliyaal ah sidii loo geyn lahaa deegaanada kale ilaahay idinkii annagana ka wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaahay idinkii inaan wax badan insha allahu tacaala aan kala qaban doono aad iyo aad umahadsantihiin dabcan tababarkiina aad maanta igu xurmayseen inaan idiin soo xidhan halkaasuu noogu xihan yahay waa mahadsantihiin
wasaaradda warfaafinta ee wacyigelinta dowladda koonfur galbeed ugaas xasan maxamed isas oo kale agaasimayaasha idaacado kayaalada magaalada baydhabo iyo weli bisas oo kale ustaad cabdinaasir oo waqti badan liibiya intii u suwalno bara n horta muddo shan maalmood ayaan wali ka qaadaanay tababar oo ka saabsan sidii dhallinyarada koonfur galbeed kaasatan haambaydhabo lunku dhiso lahay dhinaga saxaafadda maasha allah tababarku muddada shanta ber enin dareeri eeda wal anka korarsani wal xitaa wal una nooma qanaayan yaa ka ogaani macali cabdinaasir mahata kudeerto waliba usanin suubiya weliba n fikrado badan oo una noo maqnayan maadaama una dhalinyaro en usiina n use aylan weyn n waliba nin suubiyay intii use fikir kiishay use qabi n noo dhaadhacsiye ama sidii una walan qobsada lahayni n hoban taasee kunagada muddo shan ber eeya waliba ka jarnay n tababar tababarkaasee waliha ninka dhammaaday n si eed iyo eed anfayla una onna ku faa'iidaysani n aqoon badan haddii ka dambana waliba rajeeyana inti tababarkan iyo weliba kan kuwiin n naninsuubi n wasiirka sida macalinkuusi sheegayba n inti nana bara ama nana tababara haniindhama eedi eedaan kuma hadnagaana taase iyo weliba to kuwiigna ku rajeeyana hoob ilaaheer wana eedi eedaan mahadsanti
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله horta ilaahay ee, jala wacala ee unana uumaday geekana sabab anagadi in ee, farxad iyo reenreen iyo weliba isjeelaan ninka dhammaata muddo liber eh isla qaadana ciidan ka faraxsana Ee, next wayba mahad nagay ilaahay mahadle wayba mahadgaarag nagay wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo een, geedka een, ha qaban qaabaday tababarkan iyo capacitysha korlaanka qaado een, ardayda een, antun diirasa oo weliba een, arday meera saxafiyiinta antun tirada diirasa ee wal ee, ka shaqeeya hayta idaacado maxalliga ee kiyaala magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda oo arintaasi insurunti iyadan ka mahadnage een, wayba saasoo kale aan mahadnagay een, dalbile een, ciidan kamaadnage wayba saasoo kale an mahadnagay lanka waqtishay niin huri ee ijtihaad niinbi ee dulqaad niinbi ee niin sabari een, ah, ustaad cabdinaasir ciidan kamaadnage wayba sidii arday fasal koowaad fidhiida oo kale yeelan dhaqamaay ciidan sabaray maalinka een, sidaana dareemay een, ah, dulqaadka iyo ijtihaadka usobiina ciidan kumaadnage weligaanona hilmaama doon mana hilmaama doon sida ana filow oo waana ana kala jaweyna een guud ahaan maamulka een meelo ee, xaadirka ka ah ee idaacado maxalliga ee magaalada Kiyaala ee nama- madaxda ku ah iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta een way baan sheegay in wal ku faa'iidi meeliyaalan cilmo la baradin meeliyaalan waana eta capacity lan baahanay in saxafiga wal ku ogaad oo ee, ethics-ka walaan ka muhiimsan ethics-ka hayte Laf- lafdhabarta oonay saxaafaddu waa ethics-ka qofka haddii uusan kasaana wala isu ku xaaransan wala usan halaalsan wala isu ku mamnuucsan uusan kasaan maxan baaro kor mas-uuliyadda meediyaha maxan baaro kor marka daadiswaay oonay aan hata geeka aan target garaysade mawduuc anka wiin geeka waa lagu faa'iiday aan ero kor ethics-ka haay oonay eh, most of them iyo een, waa unku ogaay geeka waa lagu baradan alxamdulilah ciidan kamaa nage waysan sheegay geedka ee, dhallinyaradii ee, seminaarkan ku qeyb qaadatay muddada ee, shanta bir ama lita birada eh ku qeyb qaadatay inyo geedka itakiski waa laku bedelo koran oo waana eed geeg walanku baradan yes ciidan maas